ururka haweenka ah ee degmada xadaado ayaa waxa ay deeq lacag ah oo dhan ah laba kun ku wareejiyeen guddiga gurmadka baraha ee uu maamulka degmada cadaado u xilsaaray inay ka shaqeeyaan arrimaha gurmadka abaaraha dadku ay saameeyeen ee degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada ugu horeyn ururka haweenka ee degmada cadaado ayaa sheegay in lacagtan ay tahay bilow islamarkaana xubnaha ururku iska soo aruuriyeen balse ay maalmaha soo aadan sidoo kale lacago ay ugu talagaleen ku wareejin doonaan guddiga gurmadka dadka abaaraha saameeyeen ee degmada cadaado gabdho badan oo reer muqdisho ah ayaa waxay ii soo dhiibeen lacag laba kun ah waxayna sheegeen inay lacag kale soo dhiibayaan maadaama lacagtan ay tahay dhiigjoojin dadka inay usoo labadaas kun ay u soo hormariyaan ayay garteen dibna waxay dhaheen waa isku maqannahay aniguna maanta waxaan ku wareejiyey labadaas kun oo ka timid gabdhaha reer xaaji saleemaan muqdisho jooga oo guddoomiyahoodu ay tahay salaado xuseen faarax ku-xigeenna ay u tahay naagta la idhaahdo xaawo xasan cilmi xaawo dheer waxaan ku wareejiyey guddiga abaaraha iyo akoonkeedii ma iga haysaa guddoomiye lacagtaas guddiga abaaraha ayaa dhankooda ka mahad celiyey deeqdan lacagta ah ee kaga timid ururka haweenka ee degmada cadaado waxa ayna sidoo kale ugu baaqeen ururada kale ee bulshada rayidka inay ku didaan ururka haweenka ee cadaado waxaan leenaha waa mahadsantihiin lacagtiina waana soo gaartay ilaahay hadin karaameeyo dadkiinnii abaaraysnaayaad gurmud la soo garb istaagteen dadkiinni weli waa idiin baahan yaan leenaha gurmudkii kow ma joogo faanoola fari kama qodna gabdhuhuse waxay ku mahadsan yihiin inay rag hortoodiis wax bilaabeen oo abaal gooniya odayaashaa ka ducay doona culammadaa ka ducay doonta abaal gooniyana waa uga hay doonaa gabdhaha hoggaanka ree cadaado ee muqdisho jooga ee waxaa waaye shaqadaas quruxda badan la isku xilqaamay waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoonka insha allah sida uga duceeyo annagu lacagta waxaan u qabanaynaa dad nafaysan oo baaba'san waana dadkiinnii dal iyo debad wixii jiro reer xaaji saleebaan ah dhagoolow maqal dhagaqabow maqal lacagta dad dhibaataysan kuwii idinla dhashay kuwii muxuu ahaa abtigaa adeerkaa muxuu ahaa ina adeerkaa dadkaan u aruurayna waa dadkii nuucaas ahaa annagu ka cuni mayno ilaahay baa na siiyey waxaan ku hoyanno marka waxaan aragnay taayadii baan cuni weynay adinkuna tiinna inaad cuntaan maahan dadkaas dhibaataysan oo walaalihiin ah lacagtaas soo dira noo soo dira waa idinka bixinaynaa waa idinnoo dhiiba waa idinka dhiibaynaa intaas warku aad waxaa haray maalkiina allaha barakeeyo dal iyo dabad meelaad joogtaanba lacagtaas abaarahaood saas noo soo diraysaan ducaan idiin dhaafinaynaa maalkiina allaha barakeeyo guddigan ayaa dhowaan waxaa magacaabay guddoomiyaha degmada cadaado kuwa oo loo xil saaray inay gurmada u fidiyaan dadka abaaruhu ay saameeyaan ee deegaanada cadaado hoos yimaada iyo gudaha degmada cadaado